inkasta oo ay aada u kooban yihiin soomaalida ku dhaqan magaalada london ontario ee dalka canada haddana soomaalida yar ee degan waxa ay ka dhex muuqdaan bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin haddaba wariyaha v o a ee canada xuseen nuur xaaji oo booqday magaaladaasi ayaa wareystay cumar cabdilaahi farxaan oo ah mulkiilaha run queen service oo bixiya adeegyo kala duwan ugu horeyna waxa uu weydiiyey adeegyada ay qabtaan horta shaqadayna waa cleaning company iyo property management labadaba waxaan nahay waxaan ku bilaabay horta room queen service waa magaca hooyaday waxaan ku bilaabay cleaning service haddan waxaan dhexgeliyay property management iyo junk removal waa companiga ugu horeeya horta kolley london ontario areada haddaan dhadana canadana as a two services in one place waa anaga waa laba shaqooyinoo hal meel lagu sameeyey waa runcoin service combanigeenna waxaan furnay dee two thousand thirteen baa bilaabay alxamdulilah ilaahay xaggiisa nagu waafajiyey alxamdulilah adigu way kiib garowen combanigana aad iyo aad buu shaqadiisa insha allah yani u badatay intan sanadkan iyo sanadkii hore alxamdulilah waata cumar shaqaalaha bal ka waran qof soomaaliya tahay kambanigii haddee soomaaliya ganacsi halkan ka wada london ontario soomaalida ku yar tahay soomaalida yaa ku shaqeeya shaqaalahaagu ma dad ajnabi baa ku jira ma soomaaliya bal shaqaalahaaga iga waran iyo tiradooda intay leegiin horta anigu waxaan ahay nin multiculture ah qof kastaba u furan waxay noqotaba waxaad tahayna meeshaad ka timidna soomaaliya ha noqdo gaalana ha noqdaan ha noqdaan carabey waad garatay qof kastaba doonaya shaqo welcoman u ahay waa maahayo dee waxaan waa combany furan waa garatay tiradayna anagu hadda waxaan gaadhnay ilaa dhowr iyo labaatan qof shan iyo labaatan qof oo shaqaalahaygii bay yihiin intay shaqeysa as a full time waxay noqon karaan adigu ilaa saddex iyo toban qof waxaan leeyahayna adigu ilaa labiiyo toban qof oo kalena part time marka la isku geeyo waa shan iyo labaatan qof inta bay tahay tiradayna de soomaali carabay kurdishay waxaa ay ku jirana hadda colombian baa dhowr qof haddan la shaqeeya canadian mid baan leeyahay iyaduna islaan adigu bartime shaqeysana
waata cumar sidee bayse kugu suurogashay soomaalida halkan way ku yar tahay magaalada london ontario inta badan soomaalida iyagaa shaqeeya in loo shaqeeyo way yartahay weliba markay meesha aada ugu yaryihiin oo sida toronto oo kale aysan ku badnayn sidee kugu suurogashay saddex iyo toban sanaad wadaa markaad shaqada bilowday inaad heerkan gaarto intaasoo shaqaala ku shaqeeyaan oo adeegyada aada diibto sidee kugu suurogashay horta waxay ku fiican tahay canada waa wadan furan oo qof kastaba dee soo dhaweysa waxay ku xidhan tahay adiga barsanal ahaan waxaad ku fakertid iyo hamigaagu meesha doonseeda gaadhid waa garatay canada de haddaad soo qaadid maanta jaalidaha kale soomaaliya kaliya ahayn carab hadday noqoto hadday noqoto hunuud hadday noqoto dee italiyaan baan ka horreeyey den waagii hore timecom baan ka horreeyeen waa garatay wax kastaba way galeen wax kastaba iyagaa maamulaha wadanku wuxuu ku fiican yahay waa wadan furan himadaadi bay ku xidhan tahay waxaad doonseed meel gaadhid dad baa jira maanta soomaaliya oo jaamacadda wax ka dhiga doctor aadam oo kale oo london ontario degan dhaktor waxaan leenahay doctor axmed baa jaamacadda wax ka dhiga waxaan leenahay dhaktor dee oo psychologicna doctor aadam magaaladu degan yahay ma garatay london waxay ku fiican tahay quality people waad ka fahan kareysa waad ka heli kareysaa kuwa jaamacadda ka wax ka dhiga soomaaliya kuwa ganacsadana way jiraan ma garatay oo magaala iska yar tiradeeda oo yar tahay family city baa la yidhaahdaa sida toronto oo kale maaha challengeku markastaba meel kasta waad ka halkaas ha caqabadahu horta aad u badan yihiin waa garat ya wax ka mida dee horta markaad soo gaadhid magaaladan waa magaala kugu cusub aad soo muuf garisid horta si aad u garatid oo dadkay ku bartaan taas ba caqabadda ugu weyn kadibna dee in busineskaas markaad aan ku galay horta bilowgii waxaan ku galay anoo shaqaalaa midaan shaqeynayo markaan arkay dee jamaican buu ahaa ninkaas aanu shaqeeyo qofka ugu horreeyay waan ka helay busineska oon xaqiiqad ahaan waxaan lahaana dee mar kastaba aan isweydiinaya raggan isoo helaan shaqadu qaabkay ku helaan dee ma arkay oo maxay u baahan tahay dee dacaayad iyo xayasiis oon su samaysid oo albaabadaha aad garaacdid ood ka tiraadid dee kambanigan baan ahay ood u sharaxdid waxaad u qabanaysid ood qancsid qofkaido inuu ku siiyo taasi ma adka ta ugu adag waa maintaining company companiga si aad u kiibgaraysid oo mar kastaba horumar aad marsiisid aad dee qayb kastaba ay noqoto shaqaalaha qaybka maamulka sharikada qaybka aad u doonaysid xayasiis ahaan aad u samaysid developmentkaas aad u weynaysid maxaad damacsan tahay london aad ku xidhnaatid aad sii weynaysid haddan kombaniyaal fara badan oo soomaalida anaga ku bilaabayba wax la yidhaahdo franchise franchise waa mid baa ku imanaya oo lacagad siinaysid oo xoogaagii oo lacagtaadii kula qaybsamaya dee waxaan ay nagu samaynayaan dee wax dee gaar ahaan ama ay ayagu takhasus ahaan ay ku leeyihiin maaha oo waxaan saana sameeyo haddaan maanta aan ku helo shaqada waa sideeda kala un weeyaan waa businessku aad iyo aad buu furan yahay wa garat nooc kastaba ha noqdo nooc kastaba ha noqdo